deegaanka likooley wuxuu wax yar un u jiraa magaalada ceelcadde ee gobolka gadow waxaa saaka ilaa iyo xalay halkaasi ay dagaallo ku dhex marayeen ciidamada kenya iyo ururka al-shabaab ciidamada kenya ee halkaasi dagaalka uu ku qabsada ayaa waxa ay ku sii siqayeen magaalada ceelcadde oo toddobaadkan duulaan dagaal lagaga qabsaday saldhiggii ay ku lahaayeen ciidamada kenya halkaasi dadka deegaanka likooley oo cabsi xooggan oo la xidhiirta baacsiga labada dhinac ay saameyn ku yeelatay ayaa mid ka mid oo magaciisa ka gaabsaday wuxuu iiga warramay xaalka saaka likooley xaalkeedu ma degano colaadaa saamisay maanta waa la duqweeyey diyaarada kenyaati ah oo erkabtarhaa duqeeyey nimanka kenyaatina xabad bay ku fuleen oo hadda la joogo way marayaan meesha la yidhaahaa nimankii harakada al-shabaabna way joogaan way isku haystaan kenya alcadde iyo likooley dhex hadda la joogana way ishor fadhiyaan diyaaradihiina likooley ay boqoyeen waa garta marka adinka likooley meesha aad haatan ku sugan tahay ma ciidamada ceelcadde u socdaa loo galay wadada oo dagaalka uu ku dhex maray kuwa kenya iyo al-shabaab ha nimankii kenyaatiga ceelcaddi u socdaa wadada loo galay meesha iyada oo likooley labadeeda dhinacba waa loo galay halkaasa ma garanaysaa dagaalkuu ka bilowday khasaare waxaad ka warqabta ama dadka deegaanka ood adigu ka mid tahay wax soo gaaray ama dhinacyadii dagaalamaya waxaa aragtay maya goobaha lagu dagaalamayo wax shacab oo tegi kara male annaga maanan tegin magaalada ceelcadde waxaa ka barakacay boqolaal qoysaskii deganaa ah oo gaaray dhulka beeraha ah ee fog ee tuulooyinka magaalada hoos yimaada waxaa magaaladu ay tahay haatan mid cidlo ah oo ay ka barakaceen dadkii deegaanka sidoo kalena kooxda al-shabaab oo toddobaadkan maalmo ka mida gacanta ku hayay ee isaga bixeen saaka ciidamada kenya ayaa waxaa la sheegay inay usoo jiraan iyaga iyo kuwa kale ee dowladda federaalk ee soomaaliya wax ka yar soddon kilomitir waxaa magaalada oo duqeyna ee ka dhacday ku gubtay qaar ka mida guryaha deegaanka ee halkaasi hase yeeshee waxaa aad u adag in dadka aadka u yaray magaalada gudaheeda ku sugan laga helo warar khadadka taleefoonada oo xiran aawadeed dadka ku sugan bannaanka magaalada dhinaca tuulooyinka ku barakacay ayaa waxaa ka mid a wiilkan ka gaabsaday in magaciisa la sheego wuxuuse iiga warramay xaalkooda iyo magaaladuba sida ay tahay adow dadka hadda tiradooda waadi dad aad iyo aad u badan ilaa adii sideed boqol oo qoysas ka dhamaytaa hadda aan joogo kusugan way dhan yihiin waa meel magaalada daraxteeda adii jirto toddoba kilomitr sideed kilomitr meelahaas adii beeraha degmada hadda dhaalkii meesha ay sabcadso waa maa beeraleyda hadda u ah weye meesha baan kuwanahay adii waana magaaladana hadda waxaba shacab oo dadkii shacabkaada meesha ku noolaa hadda aadi kara ma jiraan waa meel iskacilla ah magaalada gudaheeda duqeyn fara badan baa ka dhacday oo weliba guryo fara badan baa hadda ayaa waxgaareen ama ay soo jirteen wasaaradda difaaca ee dowladda kenya ayaa maanta waxa ay sheegtay in ku dhowaad siddeetan ka mid a ciidamadeeda kenya ay ku waxyeeloobeen dagaalka magaalada ceelcadde waxaa wasiirka arrimaha difaaca ee kenya ay sheegtay inay adeegsadeen kooxdii weerarka ku soo qaaday saldhigga ciidamada kenya ay ku leeyihiin magaaladaasi ceelcadde qaraxyo iyo hub culus intaba iyadoo ka sokow sheegtay siddeetanka waxyeeladu ay soo gaartay maahana inay jiraan ku dhowaad laba iyo toban ka mid a ciidamada kenya oo tan iyo wakhtigan aan lahaynin raq iyo ruux hase yeeshee brofeor cabdiwahaab sheekh cabdisamed oo ku sugan magaalada nairobi ayaa isna wuxuu iiga warramay dareenka dadka shacabka ee kenya iyo dowladda kadib weerarkii jimcihii toddobaadkan lagu qaaday saldhiggii ugu weynaa ee ku lahayd kenya magaalada ceelcadde halkaasoo lagu dilay askar aada u fara badan runaanti horta wadanka kenya runtii waxay ku noqotay arrin lama filaana maarata ama naxdin leh in ciidan intaa la eg micnaha loogu dilo tirata tira tira loogu dilo gudaha soomaaliya waxaa laga dareemay wadanka in yacni wadanka murugu galay waxaa dhacaysa laba arrimaa dhacaysa mid waxa weeyaan magaalada kismaayo waxa weeya magaalo hadda yani ciidanka yani yani ay joogaan ciidanka kenya ay joogaan marka hadday si fudud ugu baxaan si lama filaan ahayd usoo baxaan waxaa suurtagala leeyahay in yani ururka al-shabaab marka dib uu qabsado magaalada kismaayo dib uu qabsado taasna marka ay keentay amnixmo xoog leh oo kusoo biirta gobolka qurba joogta ka soo jeeda gobolka gado ee iyaguna ku sugan gudaha dalkan maraykanka ayaa waxa ay walaac xoogani ka muujinayaan ammaanka dadka rayidka ah iyo goobaha kale ee ka baxsan magaalooyinka ee duqeynta xoogani ay ka socdaan cumar sheekh maxamuud waxa uu horay u soo noqday guddoomiyaha gobolka gado waxa uuna haatan ka mid yahay siyaasiyiinta ka soo jeeda degmada ceelcadde ee ku sugan gudaha dalkan maraykanka waxaan walwal weyn ka qabnaa xaaladda dadkii dhibaatada meesha ka dhacday ka barakacay ay hadda ku sugan yihiin waxaa hadda ugu daran oo dadku walwal badan ay ka qabaan diyaaradaha dowladda kenya oo runtii argagax badan ku haysa dadka shacabka iyo xoolihiiba meelo badan oo ay duqeeyeen oo magaalada iyo banaankaba waa la sheegayaa dad badan wax ku noqday waa la sheegaya inkastoo aan tiradooda ahayn ciidama hadda kusoo baxay oo magaalada kusoo dhow waa la sheegayaa oo dadku aada welwel badan uga qabaan in ay wixii meesha ka dhacay aargudasho iyo ka sameeyaan waxaanu jeclaan lahayn dowladda kenya iyo dowladda soomaaliya in la xakameeyo dad badan oo reer guura ah ayaa sidoo kale ka sokow kuwa magaalooyinka ku dhaqan ee iyaguna dhulka miyiga ah ku saamaysa colaadda labada dhinac u dhexaysa waxaana dagaalku uu yahay mid ku baahay haatan miyi iyo magaalaba